in ku badan siitan arday oo baratay xifdinta qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka iyo magaalada baydhabalanka gobodi munaasabadiioo ka qalanjibaayeen dufcaddii saddexaad ee macadka al idqan qiraacaad iyo ijaasada bisanad walibanaa munaasabada ku qayb galay maamulkiiyo macalimiinta macadka waalideyn uluma bahda walbarashadiiyo marti sharaf kala ankoreenhanu kumid eh ardayda langobodi munaasabada iyo waybaha bandhigkana walyaabayo baradeen
الرجس في التبيان والفجر لا تجهر كذاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعله هدى ورحمة ونورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له oo kii abaaran hayna odooladii hoogta ee meelo buuyaso ologa deegasa cunugii hooga cidaylaaman amuudaa arhan laaheebaa idibna idila maaha duludqaan iditi ilumtua ogaada ajruumii alfii amarka kaeedan axkaamta islaamka umadinti antila ingafteeniyo aragtidan kaatoy maamulka macadka al iqtaan iyo waliba sharahaadku biye ujeedkii muhiimada la kuleeyey munaasabadiiyo marhalado ardaydu hamareen macadkana ku qalan jibiiday dufcii saddexaad dabaaldejeed soo qaata dufcii kuwan mayba ku qalan jibiiday labada kun labaatan saddeed beritomi kuwan mayba ku batay maahate soddon iyo waliyo arday iyo ku qalan jibiyeen soddii midaaso iniska jareen dad oo qur-aanka ijaaso qaadayn iyo dadoo kitaabada ijaaso qaadayn dufcada dhama nabaan qob soontay benisiir laba kun labaatan afar labaatan sagaal maraasi markaa kuleeda macadku qalan jibiiday laxabin laba qof mayba haddana inroo leha geedkii ardayda macadku qalan jibiya maybwaa saboorkubiisan ka aragaasan waa siyeeto qof waa nicmo ilaahay wadan sii siyaadinayo insha allahu tacaala intaatugudabana maba rajeeyana inay tiimkan ku sii badan inay unhasaar iyo rajeeyaan ilaahayna dhiila garab gara mahate mayba sharxagaa hubiyey waxyaabo wadiifadiisa mashaqadiisa macadka mayba shaqadiisa qur-aanka kalaamka ilaahay waliilahanida oo dhan macadka waxyaabuu subiyaa maba kumadaha aqsaamuu subiyaa alqira oo kitaab ayaa kuga dhaawada farbara kuga dhaawada
inka dambeyntii haanu ku mid ee hubnooga shaldubna ayaa ku qayb galay xafladda iyo ardayda ka bogaadeen inuu sii wadan dadaalsha walbarashada
qaabka adaaga iyo wudciga baa cajiib ah marka meeladaa ay kadaysiday macadkana ay ku faa'iidaysiday bulshawiinta tii talena bay kala dardaarimay adduunyo iyo aakhara lankifado qur-aanka ka hormareen macallinka dardaarkis dhiigasin ustaad yaman ardaydii imtixaan badan
sheekhanaa sheekh cabdiraxmaan azaylay addusawiil gordiy oo reer gusow hay shaabiyo dad sharax waa sharax oo abali waayo dawaawal macaan mardhowl haddaaba isbuucyaal qor yaxamarnaaku bandhig فلا الحمد والمنة مسؤول شيء وحده شاطبيده انطلق شرعه القرطة بلا شرعه وأول صومالي شرع شاطبية لأن قال شاطبي شرع صومالي أقول له
القرآن كان مبارك أما شرع عرب مبارك كلا كتلا بل ما عاد كلا كتلا أرتيد مبروه بلان مبروه كلا لكل حياة كتلا مركب معالي كان مبروه عبرية macallimiintu maxay qaadanayaan guryo kiraa bay ku jiraan anu maanta waxaan leeyahay war kitaabka ilaahay inaan weynaynno waxaa ku weyn inaanu dhulkii macaahiddaas maygeli lahaynan galo
kelmadayba kumayba kaydintaa halshaya dardaarmay niman yaa warka quraasinka jari ilaahay siingeli